barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kawdiiyo barhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkaa si wada jira idinkala socodsiin doona cashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdi xakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan farqiga u dhexeeya dhallinyaradii hore ee soomaalida ah iyo kuwa maanta jooga run ahaantii isuma dhowa dhaqankii hore wuxuu ahaa dhaqan wadale maalin walbana muxuu ahaa waxbaa isbedelaya laakiin hadda waxaad moodaa dhaqanku inuu meel halisa marayo sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno waxaad ku maqli doontaan dhinacii kaalmaha heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuusan ka qaybgeli doonin doodda madaxweynaha oo markii hore loo qorsheeyey inay bisha oktoobar shan iyo tobankeeda ka dhacdo magaalada miami taas oo u oggolaanaysa murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee joe biden inuu ka qaybgalo xafladda a b c news ee habeennimadaasi ka dhacaysa magaalada filadelfiya trump ayaa diiday isbeddelka lagu sameeyey doodda ee ah inay noqoto qaabka muuqaalka ah oo subaxnimadii khamiista ay shaaciyeen guddiga maraykanka ee doodaha madaxweynaha kaas oo sharaxaad ka bixiyey in qaabku yahay mid laga maarmaan ah iyadoo ay sababtuna tahay ogaanshiyaha covid sagaal iyo toban ee madaxweynaha markii uu telefishinka fox news wax ka weydiiyey qaabka muuqaalka ayaa trump waxa uu yidhi wakhtigayga kuma lumin doono dood muuqaala taasi maaha waxa in la doodo ay ku saabsan tahay waxaad fadhiisanaysaa kombyuutar gadaashiisa waxaadna samaynaysaa dood waa wax lagu qoslo kadibna way kaa goynayaan marka ay doonaan ayuu yidhi trump ololaha biden ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenkii hore uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato dood muuqaala ergeyga jimciyadda quruumaha ka dhexaysa u qaabilsan dalka maali ayaa sheegay inay dhowda ay guul laga gaaro samaynta dowlad rayida ku meel gaadha iyo weliba in dalkaasi laga qaado cunaqabataynta ay ku soo rogeen isbahaysiga dalalka galbeedka qaaradda afrika ee magacooda loo soo gaabiyay kowaas qaramada midoobay ayay dalkaasi maali u joogaan in ka badan afar iyo toban kun oo isugu jira ciidamo nabad ilaalinaya weliba boolis kuwaasoo u jooga sababo la xidhiidha kooxaha xagjirka ee ku sugan waqooyiga dalkaasi taas oo ah mid ka mid ah howlgallada qaramada midoobay ee ugu halista badan iyadoo ugu yaraan laba boqol iyo labaatan ka mid a ciidamada nabad ilaalinta la dilay tan iyo markii howlgalkan uu bilaabmay sannadkii laba kun iyo saddex iyo toban maxamed saalix anadiif waa ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay jiraan sababo rajo lagaga qabayo in si deg deg ah uu u hirgalo howlgolahan qaran ee kumeelgaadhka kaasoo ah hay-ad sharci oo muddo siddeed iyo toban bilood kumeelgaadha bishii ogost siddeed iyo tobankeedii ayaa kadib isu soo baxyo dadku ay jidadka isugu yimaadeen madaxweynihii dalkaasi maali ibraahim babujaar kiita talada inqilaab militari lagaga tuuray
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington dhegaystayaal waxaa haatan aad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti waal meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaan dhallinyarada iyo dhaqanka barnaamijka waxaa marti noogu ah guddoomiyaha abwaanada golaha soomaaliyeed abwaan horsidhuux waxaynu ka hadli doonaa haddii alla idmo dhaqanka iyo dhallinyarada aad baad umadsanta abwaane marka laga hadlayo ee sooyaalka dhaqanka ee barnaamijka martida ku tahay dhaqanka dhallinyarada maanta iyo kii hore bal wax yar aan barbarigno
bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aadaa u mahadsan tahay cabdulqaadir run ahaantii isuma dhowa dhaqankii hore wuxuu ahaa dhaqan wadale maalin walbana muxuu ahaa waxbaa isbedelaya laakiin hadda waxaad moodaa dhaqanku inuu meel halisa marayo marka waxay ila tahay bal horta intaanaan kii hore iyo suu ahaa iyo aan aadin inaan halista maanta meesha uu taagan yahay iyo waxyaabaha maaragtay la yaabka leh ee ku soo kordhay inaan ka hadalno bismillahi raxmaan raxiim haddaan hormariyo dhaqanka maanta ee akhlaaq ahaan haddii aan ka bilowno wiilka iyo gabadha shukaansigooda iyo ilaa midka ay dhalaan aan ku geyno waxyaaba badana kusoo kordhay waxaasina waxay u badan yihiin waxaanan anagu dhaqan iyo hidamidna ulahayn oo soo jireenka soomaalida taariikhdeyda aan ka mid ahayn waxaa ka mid a wiil gabar ubax u dhiibaya oo jilibka intuu la dhigto sidii koroow yara daanyeel yar camal maaragtay inta dhulka fariista in kor u taagayo ciridka intuu kor u taago ee gabadha ubaxa u dhiibaya oo waayaha cusuba annaga dhaqankeenna maaha waxaa ka mid a muxuu ahaa doqon doqontii ismooday arooskaad ka dheshay waxaa ka mid a gabadhii oo la guursanayo oo gabadhii la guursanayay ah inay ninkii sawira isla sii galaan dadkii isguursanayay iyagoon isqabin inay sawira isla sii galaan waa dhaqan xumo kale waaye oo maaragtay yani aan laysuba ogolan inta badan inay maaragtay wixii la arko sameeyaan waxaa ka mid a waxyaabaha khaladka ah gabadhii oo arooskeedii ka dheelaysa yacni arooskii yacni gabadhu markay aroosayso waa boqorad ninka aroosayaana waa boqor boqorna waa loo ciyaara isagu ma ciyaaro marka in muxuu ahaa fitik faatuq futuq yacni dad waaweyn oo muxuu ahaa aroosa inay dadka hortiisa ku boodboodi karaan abiteedka noocaasa yacni calool furaanta heerkaasa wax dhaqankeenna ma aha akhlaaq ahaanna maba fiicnaba qofkii isagu loo cayaaraya inuu meesha inta tago uu isagu cayaaro oo dadka hor istaago yacni kamid maaha il adag arooskeedii ka dheesha dhaqanka soomaalida lagu yidhaahda muxuu ahaa hees xasan aadan u qaadana waa middan hadda muxuu ahaa ku kuu tilmaamay tilmaamaysa muxuu ahaa waxaa ka mid a dadkii markii gurigii la galo haddana dhaqan xumadii sawirray la soo ordayaan wiilkii iyo gabadhii waxaa leeyahay sariirta kora muxuu ahaa dhiidka iska tira isku dhowaada issumiya afka wax isu geliya waxaasoo dhan kelibyaa laga qabanaya yacni waa wax aan akhlaaqba ahayn in mujtamacii hortiisa in muxuu ahaa dadkii laysku dhajiyo oo sawira laysaa qaado waxaad fahmaysaa labaatanka sanooo soo socda in xataa lagu dhiiri gelinayo inay dadka hortooda ku galmoodaan yani waxaasi wax oo maaragtay aad u xun waaye oon yacni dowlad celinaysa iyo shacab celinaysa iyo dhaqan celinaya iyo abwaano celinaya iyo saxaafad la dagaalamaysa iyo midna ma ma ujeedo ilaa iyo hadda laakiin abwaane dad badan oo arrintan taageerta waxay leeyihiin labada qof is almatay ee farxadda inay de dadka la wadaagaan oo ay markhaati noqdaan oo dadkoo shuhadee ay goobjoog ka noqdaan baa uun lagala jeedaa meelahaas maya maya maya sax maaha sax maa waxaan kaala leynaa dhaqan waaye dhaqan haddaad maqashana waa diin diintuna akhlaaq bay leedahay marka akhlaaqdii aniga iyo xaaskaygu inaan dadka hortiisa isku shumino inaan dadka hortiisa isku dhegdhegno inaan dadka sariirta intana la geeyo la yidhaahdo ee meesha isla seexda isku soo dhowaada ee xabadka isku qabta yani taas ma ku jirto ka soo tag haddana carruurta waxaa loo sameynaya waxa la yidhaahdo nataale annaga dhaqankeenna ma aha oo maaragtay in canuga loo sameeyo ee sanad guuro maaragtay ma aha wax oo annaga dhaqan ahaan aan leenaha ma aha ka soo tag haddana dhaqankii haddana lebiskii lebiskii buu galay yacni hadda dhallinyaradu habkay u labisato af soomaaliga waxaa lagu yidhahdaa arad arad nin aradan surwaalkiisa waa jeexjeexan shaatiga baa dabada ka duleela yacni wuxuu ahay gabadhii sibay u rifrifan tahay wixii yacni arad baa lagu yidhahdaa qof dhar waayey oo kale marka waxaa la yidhi fashion waaye surwaal lagu jeexan inta soo qaata nin weynoo gabar kaa doonayo labaatan jira aa surwaal jeexjeexan kuwa soo qaadanaya yani waan gartay barnaamijkan ee sooyaalka dhaqanka v odu samaysay barnaamijkan dhallinyarada si dhallinyaradu u fahmaan sooyaalkii dhaqani jiray bal dhallinyaradii hore iyo dhaqankoodii aan u laabto si bal u fahmaan marka hore
horta muxuu ahaa marka hore haddaan tan ka dhaco surwaal jeexjeexan gabar laguma shukaansado gabdhaha lo iyo naagaba waa isgiirgiira layidhi gabdhahu waxay u baahan yihin in laysu qurxiyo in laysu qurxiyaa kuma jirto surwaal jeexjeexan kuma jirto geese xirxiran kuma jiro madax oo dhowr leh oo maaragtay aad moodo madaxii diiqa oo kale yacni waxa weeye isqurxin waaye marka taas haddaan meesha uga harno waxyaabo kaleoo aan fiicnayna waa jiraan dheeshii oo kale galay dheeshii oo kale yacni waxa weeye cayaarihiina way lumeen oo waxa weeye cayaarihii cayaarihii soomaalida fiiri cayaarihii soomaalida oo kale hadda markaad fiiriso dhaanta oo waxaa ku soo haray oo idila la dhalan rogay oon yani habkii dhaantadu aan ahayd yani aan loo cayaarin la casriyeeyey oo dhaqamo kale aad mooddo xoogaa in lagu dardaray oo qoorta si loo warwareejinayo laakiin iyadii yaa hartay cayaaraha soomaalidana kuwa ugu fudud oo ugu jilacsan oo yani cid walbaa cayaari karto waa cayaarta suurowga la yidhaahdo iyo dhaantada kuwii kaleo dhan waa suuleen waxaa la wadaa kuwo kale oo maaragtay waxaa ugu daran yani kalaabyada hadda waxa laga tumayo muusigyada maaragtay yani nin iyo naag yani si toosa isugu neekanaya oo maaragtay aan akhlaaqda ahayn wax bac ka sii xamar looga yaqaano anu ma aqaan meelaha kale waxa looga yaqaane oo maaragtay gabadha mustaqbalkeedii oo dhanba hadday cayaartaa dheesho markay eyeyada noqoto xataa aan wax sumcada aysan weligeed yeelanaynin hadday wax kasta samayso marka arrimahaas halista ah way jiraan dhallinyaradii hore markaan ka fiirino dhallinyarada hore xuduuday lahaayeen yani markuu gabadha la sheekaysanayo xad buu lahaa markuu guursanayo xaduu lahaa markuu la dhaqmayo oo uu qoyska yahana xad kaleeto iska lahaa bal haasaawaha markay ku jireen
hasaawaha oo horta inta badan dhaqankeennu miyiyuu ku dhisan yahay oo reer miyiyaa nahay aad baad marka moodaa inuu xoogaa u adkaa oo yacni habeenkii marka la casheeyo ayuu baxayaa wiilka oo tabcaana oo maanta ama dhaan jiray ama ceel jiray ama xoolo jiray caawa saddex saac afar saac buu wuxuu u guuraynayaa dhul aan ka sokaynin soddon kilomitir markuu soddonkaa kilomitir tago ayuu gabadhii muxuu ahaa ay ama aqbalaysaa inuu la sheekaysto ama ay diidaysaa oo waxaa weeye waxaa weeye wuxuu samaynayaa gabadha horta akhlaaqiyan markuu u yimaado iyadoo jieftu inta badan u imaanaya markuu yimaado ma fadhiisanayo gadaasheeda wuxuu fadhiisanayaa meel madaxeeda xaggiisa ah maxaa yeeley hadduu oo dhaqana hadduu fadhiisto dhinaca dambe uu ka fadhiisto yacni waxyaabo kalaa imaan kara inuu akhlaaq xumo ku ka ekarayoo kale aa iman kara arrintaasi si uusan ugu soo dhowaanin wuxuu fadhiisanayaa gabadha meel madaxeeda ah marka labaad gacantiisa kuma taabanayo ee ul uu wato oo kale ayuu ku taabanaya markaas ninkaasi saddex heer ayuu noqonayaa inay gabadha iyadoo jiifto intay wejiga marada saa waxyar ka wareejiso markay aragto ay u jawaabi diido madaxa ka daboolato ninka ku xigaahay waxaa weeye nin ay muxuu ahaa wax yar intay xusul soo dhigato ay tidhahdo waa maxay goorkaad socotaa adeer diyaaruma ahi inaan kula hadlay ay tidhaahdo kaasi wuu ka rajaroon yahay kii hore xoogaa ha ninka kale way fadhiisanaysaa oo intay fadhiisato ay muxuu ahaa leedahay anigu meel uma socdee hadal waxay hadal kugu jira hadda aqalka hooyadeed irideeday joogtaa hadal fiican kaasoo kaama soo bixi karo ninka kale inta la istaago oo gogol loo qaado ayaa maaragtay meel lala fogaadaaho geed agtiis iyo meel gaar ah iyadu leedahay ay halkaa la tagtaa inaba ha la ekaatay wax xadguduba ma ka dhacayaan meeshaas ninkaasi gabadha inaba ha la ekaatay
laakiin waxaa jirta la yidhaahdaa marka laga hadlayo durbaanka iyo isku soo bixidda inta farrimo jireen la ciyaarayey walasaqa la tumanayay sida da lagu kala khaliibadeen halka laisku soo bandhigaya may taasi waxa weeye taasi waxa weeye waa waa wax kale waxa weeye dhallinyaran dhib garan mooye dhuuxa wey madow yahay isagoo howloo dhan qabtay ayaa gabari durbaan u yeerinaysaa wiilka laba gabdhood saddex gabdhood unbay isugu imaanayaan haan bay tumanayaan haanta waxaa weeye mara ayaa afka laga saarayaa haanta caano ayaa afka laga marinaya waa la qoynaya xoogaa caraa iyo waxbay sii marinayaan gabdhuhu geesahay ka qabanayaan way ku adkaynayaan haanta afkeeda kuma xirayaane waa la fargaadaya marka fartaa lagu dhufanaya waxay u yeeraysaa marka sida gurbaanka gurbaanay u yeeraysaa markaasay bilaabayaan inay muxuu ahaa ay garaacaan haanti inay tumaan marka daryaan haantoy daryaan daryaan dooxada ka yeer daryaan oo diririgle daryaan doob jeefa kaci codkii wuxuu ku dhacayaa muxuu ahaa meel fog buu ku dhacayaa markaasuu muxuu ahaa geedaha iska fiirin maayo markuu baashaa maqlo geedaha iska fiirin maayo waa soo cararayaa sidaasay ku yimaadaan meesha meesha yani waa wax loogu gambado maaragtay is-aragga arin muxuu ahaa saldhigga oo ugu weyn waxaa weeye qaabkii laysku arki lahaa meesha waa laysugu yimaadaa dhallinyarada isugu imaanaysa wiilashii gabdhaha isugu imaanaya caytan wuu ka dhacaa afxuma way ka dhacdaa in muxuu ahaa lagu gudbiyo qofku qofka siduu u jecel yahoo kale inuu hees uga hadlo way jirtaa in laysku faduuliyaa way jirtaa waxyaa badanaa jira kabacdi marka cayaartaasu dhammaatana dadku inta badan labalaba isu raacaan oo waxa weeye waa meeshii laysugu yimid inta badan hooyooyinka iyo ma diidaan dhallinyaradu inay cayaarto oo waxaa leeyahay maskaxdooda waxay u tahay in yani lagu nadiifiyo maskaxda marka meeshaasaa maaragtay labadii isribtay inta badan iska helaan oo inta badan lagu hadli maayo meeshan laakiin gaar loola baxaa waxaa kaloo dhaqanka ku jira in gabaro ay gabdhaha kaaba u tahay koox gabdha ah marka markay cayaartu dhammaato ayay meel u fariisanaysaa gabdhihii o dhan iyada ag fariisanayaan marka wiilashii gabdhaha la hadli mayaane waxay codsi u jeedinayaan gabadhaa kaabaha marka heblay hebel la soo sheekaysa leedahay heblay hebel u sheekee heblay hebel la hadal way ku kala daraysaa hadday rabto waxay kugu daraysaa caawa dhan midii adigu jectadaysa meesha mid aan ahayn oo kale oodan abteed buhayniniyada haa inta badanna waxbay og tahay oo dadku siday isu leeyihiin oo isugu nugul yihiin way ka warhaysaa marka isku dariddaasna way jiraan oo waxaana loo isticmaalayaa wiilka afka gaaban oon awood u lahayn inuu gabar muxuu ahaa intuu dardaro kala soo baxo gabdhaha dhexdooda inuu jaanis helo waa looga jeedaa gabadha miskiinta oo aanan dhihi karin waa kula sheekaysanaya ama aan xataa aqbali karin in la yidhahdo nayaa istaag ninkaan raac la soo sheekaysana waa waa yani fursad loo samaynayo oo loogu talagalay dhallinyarada kuwa afka gaaban waayo xuquuqda jacaylgabadhaas waa maaraynaysaa iyada maaraynaysaa iyada qofkii rabana
iyadoo qofkii rabaa waxaa weeye xataa ninkii rabay ay og tahay ay ku daraysaa naa kaleeto laakiin wuu soo noqonayaa xoogaa markii meelaha la kadankoodo yaa layska soo noqonayaa waa sidaas
dhaqankii soomaalida waxaa xooggiisa jirtay gabdhuhu inay baxaan oo wiilka inta raacaan maaragta meel fogoo reer ka baxsanay uu guur ka soo dhaco ama masaafada meelaha qaar hadda muqdisho way jirtaa soomaaliya marka dhaqankaas bal sidee buu ahaa maya masaafada horta halisteeday leedahay gabdho masaafo loo wadaa libaax cunay muxuu ahaa gabdho masaafo lala aaday baa laysku dilay oo dagaal badan ka dhacay gabdho badan oo masaafadii waa lagu guursaday marka masaafada lagu guursado marka xeer baa jira ninku gabadha markuu soo mehersado si ula cararayo reerkiisi buu la aadayaa reerkii markaas guurka sidiisaba waa ogolaasho labada isguursanaysa iyo ogolaasho waalidka reerkiisii markaas gurmud waxay u gelayaan inay ogolaashihii waalidka loo soo iibiyo ninka oo yardo iyo wax la yidhaahdo bowdjebis xaal iyo xumayn dardaryo balaayo oo dhan intaa maaqay waxaana xoolaa la qaado muxuu ahaa laga soo iibiyo reerkii ogolaashaha in laga soo iibiyo inta badanna waa muxuu ahaa way ogolaadaan reerkuyo waxaa leeyahay hadda gabdho isu diid ma lihin laakiin waa laysganaaxanaya xoogaa ganaaxa waa laysganaaxanayaa laakiin halis badan ayay leedahay masaafadu oo maaragtay qofka xataa kharashaan geli lahayn ayaa gelaya xilliga masaafada maxay ahayd waxay kale oon dhihi rabay waan gartay qaybihiin dambaan soo gaarna mahadsanid abwaan xorsi marka laga hadlayo sooyaalka dhaqanka iyo dhaqanka dhalida maanta waa qasab in la helo talooyin iyo xal ku qoon noqon kara marka fikirkaaga saliimka maxaa tala soo jeedin lahayd fikirkayga saliimka horta waxaa waaye sideedaba masaafada in la iska daayo waxyaabaha aan ku fiicnayn muxuu ahaa guurka xilligan casrigaana laga daayo oo diin ahaanna diintuna aysan ogolaanaynin oo ama xoolaha badan oo lagu khasirayo oo lagu cayaarayo ah ama waxyaabaha anshaxeenayo dhaqankeenna aan khusayn oo lasoo minguuriye ah marka haddiiba adiga wax soo aad soo kordhinayso ood guurkaada wax ku samaynayso xalku waxa weeye wax kasta oon diinta islaamka ogolayn dhaqanka suuban ee soomaalidan aan ku jirin in layska daayo intaas waaya xalku run ahaantii waxaana qabaa in la guulaysanayo furiin badan baa jira furiinka badan waxaa sababaya waxaa weeye xalaal iyo xaaraan baa laysku barxaya marka arrimahaas in laga daayo aan aad iyo aad u soo jeedin lahaa doorkiina meesha ka maqan baa la yidhaahdaa oo dhaqankii iyo abwaanadii iyo waayogelintii bulsho ayaa ayaa meesha ka maqneed oo daruuf walbaba ha jirto marka door door intee laga qaadan karta maya maya doorka abwaanada mar kasta meesha wuu ku jiraa laakiin waxaa dhacay weriye weriye u eke abwaan abwaan u eke fanaan fanaan u eke yacni kuwa muxuu ahaa hadda dad oo ka qosliyayaalaha fanaaniin loo yaqaan tusaale ahaan qofka qosliye ah oo loogu talagalay mithaal allaha u naxariistee jayta iyo ilka case iyo oo kale oo kuuka iyo waa ka heesi jireen ruwaayadaha laakiin heesahaasu ka qoslina ahaayeen ma ahayn qof fanaan oo heesaayo ma ahayn mogtaa ee qof agtaraho ahay dad sidii oo kale hadda waxa weye heesaa loo aqoonsanayaa wuxuuna ku heesayaa wax uu dadka uga qoslinaya maahane wax ama murti ah ama naxwe ah ama looga danan keeno ama fariin bulsho loo gudbinayo qaadanayso ma aha marka horta waxbaa isku dhex qaldan waxaan dhihi karaa marka kaalinta maqani maaha kaalinta abwaanada ee waxaa maqan kaalintii dowladu ay faafreeb ku samayn laheed oo awood faafreeb lagu siin lahaa misaal golaha abwaanadoo kale haddii la siiyo awood ay ku faafreebi karaan ee aflaanta la turjumayo oo waxyaaba aan dhaqankeena iyo diinteena maliddi ku ah isaga jiraan oo dadkiina bulshadeeda dhegeeda ku dhacayo sida gabar dhahaysoo kale intay garcatay jacaylkayga markhaatigiisa waaye yacni maaha annaga gabadhana waxaasoo kale la maqashiiyo muxuu ahaa aabbe la caayahayoo kale muxuu ahaa in la maqashiiyo dadkeena dhegihiisa yani ma aha muxuu ahaa oo waxyaabaha la turjumaya ka mid a iyo yani heesahan cantara baqashka oo qashanka oo muxuu ahaa bulshada waxay u faa'iideynayaan la arag haddana dhaqanka iyo ka horjeeda oo laga soo manguurinayo oon xataa laxamadoodu macno lahayn laxanka oo heeska loo samaynayo hadduusan ku fadhin dhaqanka bulshadaas loo heesayo weligii macno ma u yeelanayo marka waxaasoo kale innaga haddaan muxuu ahay waa u leenahay guddiga u leenahay laakiin guddiga awood dowladeedu u baahan yaha oo gacan siisaa marka waan heli doonaa inta dowladda usoo jeesanayso arrinkaas ayuu jiri doonaa kabacdi waa baaba'i doonaa haddii ala yirahdo aad baad umahadsan tahay intaas ayaan ku soo koobayaa toddobaadkan barnaamijka sooyaalka dhaqankood ka dhagaysanayseen barnaamijka dhallinyarada v o a barnaamijka waxaa marti noogu ah guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed ama horsudhuuq oo ka faalloonayay dhaqamada xun ee xilligan jira iyo sida loo gudbi karo iyo dhaqankii wanaagsanaa soomaalidu lahayd intaynu kulmi doona barnaamijka la mid a nabadgelyo
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku horraynaya xalay waxaa qaaradda yurub ka dhacay ciyaaro kala sooc ahaa oo lagu gudbayo wareegga ugu dambeeya ee loogu soo baxayo koobka qaramada yurub xulka serbiya ayaa gaaray ciyaarta kama dambaysta ah ee kala sooca ee loogu soo baxayo koobka qaramada yurub markii ciyaaryahanka beddelka ku soo galay sergey milankofej savij uu u dhaliyey labada gool ee ay ku garaaceen kooxda qaranka ee norway ciyaartan oo lagu daray soddon daqiiqo oo dheeraad ah ayaa kooxda qaranka ee serbiya ay kusoo gudubtay laba gool iyo gool xulka scotland ayaa hadda wajihi doona xulka serbiya ciyaartaas oo ka dhici doonta labaiyo tobanka bisha novembar magaalada belgrade ee dalkaasi serbiya labadan koox ayaa midii soo baxda waxa ay toos ugu gudbi doontaa koobka qaramada yurub kooxda qaranka scotland rigohorayaal shan iyo saddex ah ayay khamiistii ku garaacday xulka israa'iil markii labada xul ay isku dhaafi waayeen barbardhac goolal la-aan ah xitaa markii lagu daray soddon daqiiqo oo dheeraad ah xulka waqooyiga ireland ayaa isna rigohorayaal afar iyo saddex ah ku garaacay xulka bosniya markii ay labada xul hal iyo hal iskula ag dhaceen ciyaartii ay ciyaareen wakhtigii loogu talagalay iyo xitaa wakhtigii dheeraadka ah ma ahayn oo keliya scotland iyo waqooyiga ireland xulalkii xalay ku soo baxay rigoorayaasha waxaa sidoo kale rigoorayaal afar iyo laba ku gudbay kooxda qaranka ee slovakiya ciyaartii ay la dheeshay ireland slovakiya waxay is arki doonaan waqooyiga ireland bisha novembar ciyaarta kama dambaysta ah ee kala sooca ee loogu soo gudbaya koobka qaramada yurub ee sanadka soo socda dalalkii xalay ka haray sarabraabka loogu soo baxaya koobka qaramada yurub waxaa ka mid ahaa waddanka yar ee kosovo kaas oo laba iyo hal ku khasaaray kooxda qaranka ee waqooyiga makedonia ciyaartan ayaa ahayd mid aada isha loogu hayay sababtoo ah labada wadan ayaa waxaa ka dhexeeya xafiiltan dhinaca kubadda cagta ah maadaama ay yihiin laba wadan oo deris ah waxaana markii ay ciyaarta dhammaatay la arkayay tababaraha kooxda qaranka ee northern macedonia oo wata calanka waddankiisa qiiro badanna ay ka muuqatay kosofo oo ah waddan ay dadkiisu gaarayaan hal milyan iyo siddeed boqol oo kun oo qof ayaa xorriyadda ka qaatay labada kun iyo siddeeddii waddanka serbiya tan iyo labada kun iyo siddeeddiina ilaa laga soo gaaray labada kun lix iyo tobankii waxay aad ugu dagaalamayeen sidii ay xubin uga noqon lahaayeen xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa iyo kan kubadda cagta ee yurub kuwaasoo ugu dambeyntiina u ogolaaday xubinnimadooda sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii dhinaca kalena xololka kubadda cagta dunida ayaa xalay iyo shalay ciyaaray ciyaaro saaxiibtinimo waxaa ka mid ahaa ciyaaraha dhacay ingiriiska oo saddex iyo eber uga badiyey xulka qaranka ee weles mid ka mid ah goolasha ingiriiska waxaa u dhaliyay laacibka kooxda everton dominic calvert lewin kaas oo dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay ee xulka ingiriiska new zealand iyo beljum ciyaar dhex mari lahayd dib ayaa loo dhigay beljumka iyo ivorcos ayaa sahal iyo hal isla dhaafi waayay waxay ahayd barbarihii ugu horreeyay ee uu beljumka keeno dhowr ciyaarood kadib sweden ayaa laba iyo hal uga badisay kooxda qaranka russia south africa iyo namibia hal iyo hal ayay isku mari waayeen iiraan ayaase laba iyo hal ku qabatay xulka usbekistan dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanka maxamed sulaymaan tubeec
dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta taniyo taynoo idaacadan idaacad la mid a isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo